بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب سجود السهو قال له سببان ترك مأمور وارتكاب منهي فإن ترك ركنا واشتغل بما بعده ثم ذكره تداركه وأتى بما بعده وسجد للسهو قال رحمه الله باب سجود السهو وحو باب يهي سجود السهو waxaan hore u soo marnay salaaddii waajibka ahayd iyo sifada iyo qaabka loo tukanayo arkaanta salaada shuruud salaa abcaad salaa sunan salaa kadib sheikha wuxuu guda galon soo marnay salaada tatawuca inuu ka hadlo halkan wuxuu ka gelayaa sujuudda loo yaqaan sujuudu sahw baabkeeda wuxuu baabu yahay buu yidhi sujuudu sahw asahwu lugatan waa annisyaan waalghafla lugatan waa annisyaanu waalghafla sahaa can اshay-i ay nasiyahu wagafala canhu wadahaba qalbuhu ilaa gayrih saha can shay ay nasiyahu wagafala canhu wadahaba qalbuhu ilaa gayrih sahwiga waxaa la yidhaahdaa annisyaanu waalgafla waxaad leedahay saha can shay-i ay nasiyahu waa hilmaamay wagafala canhu gaafil ayuu ka noqdo mid moog ayuu noqday oo shaygaa moog wadahaba qalbuhu qalbigiisana wuxuu aaday ilaa kayrihi shaygii waxaan ahayn wixii markaa uu rabay ama uu u qasda ayuu u socday waxaan ahayn ayaa qalbigiisu aaday sahwiga noocaas ah haddii qofka uu ku dhaco fi salaa muxuu la imaanayaa sujuudu sahwi sujuud la yidhaah shiikha wuxuu yidhi lahu sababaani sahwigu laba sababood ayuu leeyahy sujuudu sahwi laba sababood ayuu leeyahay sababta koowaad waxa waaye tarku ma'muurin shay ma'muura in laga tago tan labaadna waxa waaye wartikaabu manhiyin wax la yska reebo in lala yimaado labadaas sababood ayuu sah sujuudu sahwigu leeyahay wax lagaa rabay inaad ka tagto oo lagu amray lagu faray iyo wax lagaa reebay inaad ku dhacdo labadaas sababood uu leeyahay culummada qaarna saddex ayay ka dhigaan asbaabu sahw ama asbaabu sujuudi sahw sababta koowaad waa aziyaada sababta labaad waa annuqsaan sababta saddexaadna waa ashak saddexdaas sabab ayay u tiiriyeen sujuudu sahwiga inay ku timaado in cibaadadii ama salaaddii wax lagu siyaadiyo sujuudu sahwi bay keenaysaa in wax lagu siyaadiyo sahwan sahwiga hadda waa soo waataan soo tacriifinay waa midkii khaflada ku imaanaya wax camdiya bareer u dhacaya ma ah waxbuu siyaadiyey siyaadadaasi bisababi sahwa ayay ku dhacday ama waa nuqsaamiyey bisababi sahw ama waa shakiyo waa taraduday saddexdaas sababood mid ka mid ah ayaa wuxuu keenayaa sujuudu sahw siyaadada masalan waxaa waaye inuu ragco shanaad siyaadiyo fii salaati duhur afar ragcuu tukaday ragcadii afaraad waxay la noqotay inay tahay midii saddexaad waa sahwiye markaasuu mid shanaad ku daray ragcadaas shanaad waa ziyaado soo mah laakiin ziyaadadani maxay ku dhacday waa bisababi sahw waxay keensanaysaa inuu sujuudu sahwi la yimaado ama wuu nuqsaamiyey oo salaadiiba uu wax ka dhimay bisababi sahw sida atashahud alawsad inuu ka tago tashahudka dhexe fi salaa haddii tashahudka dhexe uu ka tago sahwi dartii wuxuu la imaanayaa sujuudu sahw sababtuna hadda waa maxay ma ziyaada mase waa nuqsaan waa nuqsaan wey maxaa yeele tashahud alawsad ka tegiddiisu salaadoo naqsi buu ku keenaya waa salaaddii wax laga dhimay wixii la yska rabay wax ka mid ah ayaa laga dhimoo laga tegay midda saddexaadna waa shakiga oo qof ku shakinaya ma saddexaad tukata mase afaraad tukata kulligoodna baabkay noogu imaan doonaan laakiin saddexdaas sabab ayuu sahwigu sujuudu sahwigu leeyahay saddexda markii la aruuriyana labada shiiqu sheegay iskugu imaanayaan tarku ma'muurin waartikaabu manhiyin wax lays amray in laga tago ama wax layska reebay in lala yimaado ragco shanaad inaad la timaado waa manhiyun canhu tashahud alawsad inaad ka tagtana waa tarkulma'muur wixii lagu amray ood ka tagtay wey alimaam ibnu lmundir raximah اllah fii kitaabihi aliqnaac wuxuu yidhi kul maa saha canhu اlmar'u fii salaatihi sahwaani kulu maa saha canhu اlmar'u fii salaatihi sahwaani axaduhumaa qowl والآخر فعل أحدهما قول والآخر فعل مثل أن يجهر فيما يخافت فيه مثل أن يجهر فيما يخافت فيه أو يخافت فيما يجهر فيه أو يخافت فيما يجهر فيه أو يقول مكان سمع الله لمن حمده أو يقول مكان سمع الله لمن حمده الله أكبر أو يتشهد وهو قائم أو يتشهد وهو قائم أو يقرأ في موضع التشهد قائما أو يقرأ في موضع التشهد فكل ما كان من هذا النوع فإنه يرجع إلى ما يجب عليه فيقوله فكل ما كان من هذا النوع فإنه يرجع إلى ما يجب عليه فيقوله وليس عليه سجود سهو وليس عليه سجود سهو وأما الفعل الذي يفعله ساهيا وأما الفعل الذي يفعله ساهيا فيجب فيه سجود السهو فيجب فيه سجود السهو وهو أن يجلس فيما يقام فيه وهو أن يجلس فيما يقام فيه أو يقوم فيما يجلس فيه أو أو يقوم فيما يجلس فيه وما أشبه ذلك وعلي ابن المنذر رحمه الله كل ما سهى عنه المرء في صلاته wax walba uu qofku sahwiyo fii salaadiisa dhexdeeda sahwaani laba sahwi waayo sahwiga dhaca fi salaa kulligiis waa labo laba un qaybood ayuu u qaybsamayaa axaduhumaa labada midkood qowlun waa qowl walaakharu ficlun midka kalena waa ficil labadaa ka bixi maayaan sahwi walboo dhaca salaada dhexdeed ama waa qowl ama waa ficil marka hore wuxuu tusaaleeyey marka qowlkii sahwiga qowliga ah wuxuu yidhi midlu an yajhara waa inuu la jahro kale fii maa yukhaafitu fiihi wixii uu la siraysanayay ama uu siraysanayay inuu la jahro salaadii la siraysanaya dhexdeeda aw yukhaafitu ama inuu siraysto fii maa yajharu fiihi midii uu la jahraya dhexdeeda salaaddii lala jahri lahaana waa siraysanaya midii la siraysan lahaana waa la jahraya aw yaquulu ama wuxuu leeyahay makaana samica allaahu liman xamida samica allaahu liman xamida makaankeeda iyo booskeed wuxuu leeyahay allaahu akbar meeshii samica allaahu liman xamida uu ka dhihi lahaa ayuu wuxuu leeyahay allaahu akbar aw yatashahadu ama tashahudkiiba uu la imaanayaa wa huwa qaa'imun asigoo taagan istaaguu ataxiyaadka ku akhrinayaa meeshii laga rabay inuu faatixadii iyo qur-aankii kala akhriyo waa sahwiyey tashahudkii buu la yimid wa huwa qaa'im aw yaqra'u ama wuxuu akhrinayaa fii mowdici tashahud meeshii tashahudkii ayuu akhrinayaa yacnii tashahudka u fadhiisan lahaa beddelkiisa qur-aan uu akhrinayaa fa kullu maa kaana min hada annowc mid walboo noocaani ka mida fa innahu yarjicu wuxuu u laabanayaa ilaa maa yajibu calayhi wixii ku waajiba ayuu u noqonayaa fayaquuluhu waa leeyah wixii markaa ku waajiba ayuu la imaanayaa walaysa calayhi sujuudu sahwin dushiisuna ma ahaanin buu yidhi sujuudu sahw wuxuu ula jeedaa markii maalan aada rukuucda ka soo kacdo maxaa lagaa raba inaad tidhaahdo samica allaahu liman xamida waa sahwido waxaad tidhi allaahu akbar maxaa lagaa rabaa inaad u noqoto samica allaahu liman xamida walaa sujuuda calayk wax sujuudoo lagugu leeyahana ma jiraan sujuud sahw laguguma laha laakiin waxaa lagaa rabaa lafdigii saxiix ahaa inaad u noqoto bacda sahw adigoo taagan ayaa meeshaa faatixada akhrin lahayd waxaad akhrisay tashahudkii waa sahwi qowliya waad baraarugto waxaad dareentay mowdicaani mowdic tashahud inuusan ahayn xaggeed u noqonaysaa waxaa u noqonaysaa qiraa'atu alfaatixa qur-aankii iyo faatixadii mowdica la rabay inaad akhrisaad la imaanaysaa sujuudu sahwina laguguma laha mid walbo marka wuxuu yidhi noocan ka mid ah wuxuu u noqonayaa ilaa maa yajibu calayh wixii ku waajiba ayuu u noqonayaa fayaquuluhu walaysa calayhi sujuudu sahw waa wixii qowlki ah ficilka wuxuu yidhi wa ama alficlu aladii yafcaluhu saahiyan amaa ficilka uu samaynaya asoo saahi ah asoo kaafila fayajibu fiihi waxaa ku waajibaya sujuudu sahwi wa huwa an yajlisa fii maa yuqaamu fiih waa tusaale wa inuu fadhiisto meeshii la istaagayay dhexdeed meeshii istaag laga rabay ayuu fadhiistay aw yaquumu ama waa istaagayaa fii maa yujlasu fiihi meeshii la fadhiisanayay dhexdeedii ayuu istaagayaa meeshii la rabay in la fadhiisto waa kacaya wamaa ashbaha daalika iyo wixii shabaha oo afcaashaasa ayadana wuxuu leeyahay sujuudu sahwi ayaa laga rabaa qofka marka sujuudu sahwi labadaasoo u qaybiyay mid qowliya iyo mid ficliya wuxuu yidhi sheikhu raximahullah mu'alifka fa in taraka haddii uu ka tago ruknan rugni hadduu ka tago musalliga tukanaya hadduu rugni ka tago washtagala ouna ku mashquulo bimaa bacdahu ay bimaa bacda rukn rugniga wixii ka dambeeya uu ku mashquulo humma dakara kadibna uu soo xasuusto inuu rugni ka tegay tadaarakahu waa haleelayaah waa ka daba tegaya wa ataa wuxuu la imaanayaa bimaa bacdahu wixii ka dambeeyana waa la imaanayaa wasajada lisahwi sahwi ayuuna u sujuudayaa sheikhu wuxuu leeyahay hadduu qofka musalligaa rugni ka tago rugnigii markuu ka tagana kadib uu ku mashquulo wixii ka dambeeya rugnigaas ee arkaana kadibna uu soo xasuusto arrintaas waa ka daba tegaya istidraaguu ku samaynaya ka dabadagaasi wuxuu noqonayaa marka haddii ay dhaaftay uu arkaan rugnigaasi gadaashii arkaan kale uu la yimid wuxuu ilqaynayaa ragcadii uu rugnigeedii ka tegey hadduu rugni dhammeeyey ama rugni yacni ragca uu ka gudbay kadibna uu soo baraarugay ragcada labaad ayuu wuxuu ictibaarinayaa inay tii koowaad tah tii koowaadna maxay noqonaysaa mid meesha ka baxda maadaama rugni laga tegay kadibna wixii ka sii dambeeya ayuu la imaanayaa wixii ka dambeeya ayuu la imaanayaa sujuudu sahwina waa sujuudaya tadaarakahu wa ataa bimaa bacdah waa haleelayaa buu yidhi wixii asiga ka dembeeyana waa la imaanayaa wasajada lisahwi sujuudu sahwina waa u sujuudayaa walow taraka bacdan hadduu bacdi ka tago bacdiga muxuu wada jeedaa halkan horaa waxaan u soo marnay alarkaan waashuruud waalabcaad alabcaad waa kuwuu shiiqu lahaa ama hore uu noogu sheegay in sujuudu sahwi lala imaanayo abcaadana wuxuu noogu soo tusaaleeyey atashahud alawsad iyo alqunuud fii salaati alfajri kuwaasuu kusoo tusaaleeya soo maaha abcaada cinda bacdi alculamaa maxay ku magacaabaan waajibaadkii wa waajibaadkii salaada wa ma ahan keliya in la leeyahay waa sunna waa waajib atashahud alawsad waa waajib ama alqunuud fii salaati alfajri in la daa'imo hore aan soo marnay xukunkeeda waa bidca walow taraka haddii uu ka taga bacdan qayb walow camdan walow taraka bacdan yacni waajib hadduu ka tago saasuu ula jeedaa walow camdan walow si bareeraba ha ahaatee sajada waa sujuudayaa sujuudu sahwi buu la imaanayaa walow taraka haddii uu ka tago khayrahumaa ayaga kayrkood haddii uu ka tagana lam yasjud ma sujuudayo yacni rugni iyo bacdi waxaan ahayn haddii uu ka tago lam yasjud wuxuu la jeedaa sunankii hadduu sunnooyin ka tago wuxuu leeyahay ma sujuudayo sunnooyinkaa dartood uma sujuudayo sujuudu sahwi walow taraka bacdan walow camdan sajada hadduu ka taga bacdan walow camdan walow si bareeraba ha uga tagee sajada bacdigana waxaa lagu soo tusaaleeya atashahud alawsad idan qofka hadduu tashahud alawsad ka tago camdanna uu uga tago sujuudu sahwi keliya miyaa u kabaysa maya hadduu camdan uga tago salaatuhu baatila wey hadduu si bareera uga tago sida saxiixa salaadiisu way buraysaa ma ansaxayso hadday salaadiisu baatilo noqotona sujuudu sahwi waxba uma gasho sujuudu sahwi meesha maba looga baano maxaa yeele salaaddu waaba burtay mar hadday salaada burtay sujuudu sahwi la imaan maayo marka tashahud alawsad ka tegidda qofka uu ka tegaya labaa loo kala qaadaya imaa inuu camdan uga tago wa imaa sahwan hadduu camdan uga tago salaadiisu waa baatila sujuudu sahwina meeshaan maxal kuma leh salaad burtay sujuudu sahwi mowdic kuma lahan salaaddu mar hadday burto waa burta sujuudu sahwina lala imaan maayo waxnana kuu tari maayo haddii laakiin uu uga tago sahwan meesha way meesha sujuudu sahwi uu ku kabayo haddii sahwan uu uga tago tashahud alawsad sujuudu sahwi ayuu la imaanaya marka qowlu sheikhu yidhi walow taraka bacdan walow camdan sajada oo sujuudu sahwi keliya lagu kabayaa arrintaas sawaab ma ah asoo haddana bacdiga noogu soo tusaaleeyey tashahud alawsad hore noogu soo sheegay abcaadda inay ka mid tahay laakiin cilladu waxaa waaye shaaficiyada alabcaad ayaga waxay ula jeedaan waa qayb sunanka ka mid a walidaalika matna abi shujaac badelu labcaad muxuu ka dhigay assunan uu ku magacaabo soo maaha idan alabcaad cindahum waa nooc min assunan qowlkaasina saxiix ma ah meeshaa waa meesha laisku khilaafsan yahay ayaga tashahud alawsad waxay uga mid tahay sunnooyinka abcaadda waa qaybo ka mida sunnooyinka waa sunno la adkeeyey cindahum sida saxiixana atashahud alawsad waa waajib hadduu qofka si bareer uga tagana salaadiisu waa baatila haddii sahwan uu uga tagana waxa uu ku kabayaa sujuudu sahwi walow taraka hadduu ka taga buu yidhi khayrahumaa taniyadaasi xaggee loo celinayaa ay hayra rukni walbacd rukni iyo bacdi waxaan ahayn hadduu ka tago lam yasjud ma sujuudayo rukniga bacdi waxaa ka soo haray shiikhu asiga sunan uu ku sheegay soo maha sunankaasi hadduu ka tago lam yasjud ma sujuudayo maalan sunanka waxaa ka mid ah jalsatu listiraaxa hadduu qofka jalsatulstiraaxa ka tago sujuudu sahwi miyuu la imaanayaa maya haddii uu ka tago jalsatu tawaruk fi salaa sujuudu sahwi miyuu la imaanayaa maya waa sunna hadduu ka tago jalsatu liftiraash waa la mid hadduu ka tago aliqcaa fadhigii la fadhiisanayay bayna sajdatayn ayadana sujuudu sahwi ma lahan idan waxaan rugni iyo bacdi ahayn ama rugni iyo waajib aan ahayn haddii si kale loo dhigo rugni iyo waajib waxaan ahayn haddii qofka uu ka tago fi salaa oo sunnooyinka salaada ka mid ah lam yasjud sujuudu sahwi sujuudi maayo maxaa yeele salaadda naqsina ma gelin ziyaadana ma gelin shakina ma gelin asbaabihii sahwiga mid ka mid ah asbaabihii sujuudu sahwi loola imaanaya mid ka mida meeshaani kuma jirto wa in irtakaba haddii uu qofka la yimaado manhiyan wax layska reebay fain lam yubطil camduhu salaata lam yasjud wain abطala sajada lisahwihi in lam yubطil sahwuhu ayضa wuxuu yidhi hadduu la yimaado wax layska reebay fain lam yubطil camduhu bareerkiisa hadduusan burin asalaata salaada hadduusan burinaynin lam yasjud ma sujuudayo bareerka loo bareero hadduusan salaada burinaynin wuxuu leeyahay lam yasjud ma sujuudayo yacni ficilka qofka uu samaynayo midkiisa bareerka ah salaada hadduusan burinaynin sahwigiisana sujuudu sahwi ma laha sahwigiisana sujuudu sahwi la imaamayo waxay culimmada qaar ku tusaaleeyeen aliltifaatu اlyasiir fi salaa iltifaatka yar ee salaada dhexdeeda ah hadduu qofka iltifaat sameeyo iltifaatka horaan usoo marnay in qofka marna uu macduur yahay marna uusan cudurdaar lahayn markuu macduur yahay sharciga u ogol laakiin miduusan cudurdaarka lahayn iltifaad hadduu sameeyo iltifaad yasiirah oo aan badnayn wax cudurdaarana uusan lahayn salaaddiisu ma buraysaa salaaddiisa ku buri maysa iltifaadkaas iilasho yar ou qofka iisho fi salaa innamaa huwa ikhtilaasun yakhtalisuhu shaydaanu min salaati alcabd waa dafid uun shaydaanka salaadda addoonka wax ka mida uu dafayo laakiin salaaddiisa ku buri mayso ficilka noocaasa marka oo bareerkiisa aysan salaada ku buraynin lam yasjud sujuudu sahwi sujuudi maayo hadduu sahwi ahaan uga dhaco marka iltifaatkaas sujuudu sahwi miyaa laga rabaa sujuudu sahwi lagama rabo wain abطala ay wain abطala camduhu salaata bareerkiisa iyo camdigiisu hadduu salaada burinayo sajada lisahwihi sahwigiisa waa u sujuudayaa buuyi in lam yubطil sahwuhu ayضa in lam yubطil hadduusan burin sahwuhu ayضa sahwigiisa hadduusan burinayn haddii ficilka uu samaynayo bareerkiisa salaada uu burinayo camdigiisaa salaada burinaya sajada lisahwihi buu midkaas camdigiisu salaada ay ku burayso sahwigiisa hadduu sahwi ahaan uu u dhaco sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa laakiin goormuu sujuudu sahwi la imaanayaa in lam yubtil sahwuhu aydan sahwigiisa hadduusan wax burinayn waay kalaamka maalan alkalaamu alkaiir hadalka faraha badan cinda shaaficiya sahwigiisa iyo camdigiisuba salaadda waa buriyaa hadduu qofka hadlo hadal badan waxay leeyihiin salaaddu waa ku buraysaa walow kaana saahiyan hadduu doono qofkaasi saahiba ha noqdo ficilkaas hadalka ah sahwigiisa muxuu keenay sahwigiisa salaadda waa buriya sooma waa miduu ka taxarusayo shiiqa halka wuxuu ku leeyahay marka haddii ficilkaasi camdigiisu salaadda burinayo bareerkiisa salaada burinaya sajada lisahwi sahwigiisa waa u sujuudayaa sahwigiisa sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa culimmada qaar waxay ku tusaaleeyeen ama ay ku sheegeen alafcaalu alkaiira ficilada faraha badan ee qofka uu samaynayo hadduu ficilka uu samaynayo iyo dhaqdhaqaaq uu samaynayo sahwan uu ku dhaco waxay leeyiin sujuudu sahwi buu la imaanayaa waa afcaasha faraha badan laakiin hadduu camdan uga dhaco salaadaasi xukunkeedu waa maxa salaadaasi baatila waa dhaqdhaqaaqa faraha badan waxaa laga hadlayaa waa dhaqdhaqaaqa faraha badan afcaasha faraha badan fi salaa hadduu camdi u sameeyo salaaddu waa ka buraysaa hadduu sahwi u sameeyana waxay leeyihin sujuudu sahwi buu la imaanayaa laakiin haddii sahwigiisa uu salaada burinayo sujuudu sahwi ma lala imaanayaa sahwigiisa meeshaasoo kale sujuudu sahwi lalama imaanayo maxaa yeelay sahwigiisaaba salaadu ku burtay salaadba kuma jirtid maxaa sujuudu sahwi la timaadaa salaaddiiba waa kaa burtay masalan waa daldalanto hadal badanaad ku hadashay adoo saahiya salaaddii dhexdeeda salaaddii waxay leeyihiin shaaficiyadu waa buraysaa hadday salaadu burto sujuudu sahwi mowdic lagu sujuudo ma laha ilan sujuudu sahwi salaad dhexdeedaa la yimaad soo maha salaadi hadda ma jirto salaaddii way burtay miduu shiiku ka taxarusaya waay marka wuxuu yidhi wain abala ay wain abطala camduhu bareerkiisu hadduu buriyo asalaata salaada sajada wuxuu u sujuudayaa lisahwihi ay liajli sahwi sahwigiisa dartii waa u sujuudayaa goormuu sahwigiisa dartii u sujuudayaa in lam yubtil sahwuhu aydan sahwigiisa hadduusan burin asigana sahwigiisa hadduusan salaada burinaynin waa loo sujuudayaa sahwigiisa wayustahnaa waxaa laga soo reebayaa mimaa laa yubtilu camduh hadalkan hore qaaciduu ka dhigan yahay markuu ku leeyahy sheikh waxbaa laga soo reebayaa qaaciduu ka dhigan yahay ficil walba oo sharcigu reebay oo qofka uu la yimaado salaada dhexdeed labaa loo kala qaadayaa in camdigiisa iyo bareerkiisa salaada uu burinayo iyo inuusan burinayn haddii camdigiisa salaada uusan burinayn sahwigiisa sujuudu sahwi uma baahna haddii camdigiisu salaada uu burinayo sahwigiisa sujuudu sahwi ayaa lala imaanayaa haddii ficilkaasi sahwigiisa uusan salaada burinayn hadalkaasi qaacido guud waayo soo maha waa ficil walba noocaasa ficil walba oo camdigiisa salaada uu burinayo sahwigiisa sujuudu sahwi baa lala imaanayaa haddii sahwigaasi uusan salaada ku buraynin waa qaybtii dambe qaybta horena waxa waay ficil walba oo salaada aysan ku buraynin camdigiisa sahwigiisa sujuudu sahwi ma laha maxaa laga soo reebayaa wuxuu yidhi wayustathnaa waxaa laga soo reebayaa mimaa laa yubtilu camduh midka wayustathnaa waxaa laga soo reebayaa buu yidhi mimaa laa yubtilu midka uusan wax burinaynin camduhu bareerkiisa uusan burinayn xaggii waxaa laga soo reebayaa maa idaa qara'a alfaatixata hadduu faatixada akhriyo aw itashahuda ama uu tashahudka akhriyo aw bacdahumaa ama labadooda yacni mid walba labadooda ka mida qayb ka mida uu akhriyo fii hayri mowdicihi meeshiisa meelaan ahayn fa innahu yasjudu lisahwihi sahwigiisa waa u sujuudayaa walaa yubtilu camduhu bareerkiisana ma burinaya buy qaacidadii hore oon soo sheegnay waxaa laga soo reebayaa buu yidhi hadduu faatixada akhriyo ama tashahudka uu akhriyo meeshooda meelaan ahayn haddii sahwan uga dhacday wuxuu yidhi sujuudu sahwi buu la imaanayaa haddii ay camdan uga dhacdo salaaddu ma buraysaa walaa yubtilu camduhu buu yidhi bareerkiisa ma burinayo salaadda idan qaacidadeenna hore waa khilaafsan tahay tan soo maa waxyaabaha laga soo reebaaya ka mid taha maxaa yeele qaacidadeenna hore waxay ahayd wixii camdigooda aysan salaada burinayn sahwi mayaa laga rabe sahwi ma lahayn tan laakiin camdigeedana salaada burin maayo islamarkaana maxaa laga rabaa buu yidhi sheikhu sujuudu sahwi baa laga rabaa laakiin hadalkii ibnulmundir maxaa ku jirta tusaalahan yaa hadalkii ibnulmundiran akhrinay wuxuu tusaaleeyey soo maahan tashahudka in fii hayri mowdicihi la akhriyo sahwi miyuu leeyaha buu yidhi a wuxuu yidhahda asiga wax sahwiya ma laha qowlkaasoo kale wuxuu yidhi wax sahwiya ma lahan ibnulmundir wuxuu ka mid yahay min a'immati shaaficiya a'immada shaaficiyada ayuu ka mid yahay marka waa qowl aqwaasha ka mid ah qaala walictidaalu min alrukuuci waاljuluusu bayna sajdatayni ruknaani qasiiraani tabdulu salaatu biiطaalatihimaa camdan fain طawalahumaa sahwan sajada walictidaalu min alrukuuci ictidaalka uu qofka ka soo istaagaya rukuucda waljuluusu iyo fadhiga bayna sajdatayni labada sujuud inta u dhaxaysa la fadhiisanayo ruknaani qasiiraani waa laba rugni oo gaaggaaban buu yidhi tabtulu salaatu salaaddu way ku buraysaa biitaalatihimaa dheerayntooda sababtii salaaddu way ku buraysaa camdan si bareera loo dheereeyo fain طawalahumaa hadduu labadooda dheereeyo sahwan ay saahiyan xaaluu yahay mid saahiya oo moog oo kaafila sajada sujuudu sahwi ayuu la imaanayaa buui labadaa mowdic uu shiiku sheegay raximah ullah labaa loo kala qaadayaa ujeeddadiisa hadday ujeeddadiisu tahay gebi ahaanba wax dheerayn la yidhaahdo la dheerayn maayo oo aadaa loo gaabinayaa qowlkiisu sawaab ma ahan axaadiiduuna khilaafsan yahay haddii laakiin uula jeedo dheerayn xadka dhaafsiisan oo zaa'ida qowlkiisu waa sawaab maxaa yeele horaan waxaan u soo marnay labadaa mowdic in la dheereeyo fi salaa inay nebiga sala allahu caleyh wasalam ka soo aroortay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu istaagi jiray bacda alrukuuc xataa yaquula alqaa'il qad nasiya ilaa uu qof dha wax yidhaahdo uu yidhaahdo waa hilmaamay nebigu inuu sujuuday rasuulka calayhi salatu wasalaam waa hilmaamay inuu sujuudo macnaha markuu samica allahu liman xamidi la yidhaha cabbaar uu taagnaa jira ilaa dadka arkaya ay is yidhaahdaan maxaa rasuulka ku dhacay ma sujuuddii buu hilmaamay meeshaasi maxaa ka qaadanaynaa nooc dheerayna inay jirta sidaasoo kale aljuluus bayna asajdatayn isla xadiidkaa waxaa ku jirtay inuu nebigu ku daahi jiray xataa yaquula alqaa'ilu qad nasiya markuu ka soo fadhiisto tashahudka een sujuudda koowaad midda labaadna uusan u noqon fadhiga u dhexeeya way fadhigaasi nebiga calayi slat slam waa ku nagaa jiray ilaa qofka uus yidhaahdo ma hilmaamay inuu sujuuddii labaad sujuudo nebiga calayhi salaatu wasalaam ma tashahuda u fadhiyaa oo tashahud buu u fadhiisto sujuuddii labaad waa hilmaamay taana waxaa keeni kara in lays yidhaahdo waa in nooc dheerayna ay jirto we marka kalaamu sheekh raximahullah hadduu ula jeedo dheerayn xaddhaaf ah waa sawaab laakiin hadduu ula jeedo gebi ahaanba la dheerayn maayo oo lagu hakan maayo sawaab ma ah maxaa yeele axaadiidu waxay tusinayaan in lagu hakanayo walow nasiya tashahud alwala walow nasiya tashahud alawala hadduu tashahudka hore hilmaamo fadakarahu tashahudkii uu soo xasuusto bacda intisaabihi markuu taagnaado kadib xaruma alcawdu ilayhi waxaa ka xaaraama inuu fadhiga u soo noqdo fa in caada hadduu soo laabto camdan si bareera u soo laabto batalat salaaddu waa buraysaa buuy ow sahwan ama sahwi aan hadduu usoo laabto asagoo saahiya uu soo laabto ow jaahilan ama xaaluu yahay mid jaahil hadduu soo noqdo sajada yacni gadaal sujuudu sahwi buu kala imaanayaa salaadiisuna buri mayso wayalzamuhu alqiyaamu waxaa ku laasima buu yidhi istaag idaa dakarahu hadduu soo xasuusto wa in caada haddii uu noqdo ou fadhigii u laabto qablahu ay qabla alqiyaami istaagga hortii wain caada fadhigii hadduu u laabto qablahu ay qabla alqiyaam intuusan istaagin ka hor lam yasjud ma sujuudayo hadduu tashahudka dhexe hilmaamo waa tashahudka aan lahayn haddii laga tago sahwan looga tago sujuudu sahwi buu la imaanaya tashahudkaa dhexe hadduu ka tago ee uu hilmaamo ou ka istaago istaaggaasaa la kala qaadayaa hadduu hinqado laakiin uusan kicin wuxuu damca inuu kaco laakiin weli ma kicin markaasuu wuxuu soo xasuustay in mowdicani uu yahay mowdicii tashahudka loo fadhiisanayay fa jalasa waa fadhiistay tashahudkii buu u fadhiistay sujuudu sahwi miyaa laga rabaa maya maxaa yeele ninka maba istaagin waa qabla alqiyaam laakiin hadduu istaagow kaco markuu istaago kadib soo noqon maayo sujuudu sahwina waa laga rabaa ma soo noqonayo oo fadhigii ku soo laaban maayo sujuudu sahwina waa laga rabaa hadduu fadhigii ku soo laabto markuu istaago kadib waxaa loo kala qaadayaa imaa inuu caamid yahay oo u qasdaayo wa imaa inuu jaahil yahay hadduu caamid yahu u bareero waa nin salaada afcaal ku soo kordhiyey si bareerana ugu soo kordhiyey maxaa yeele soo noqodkan uu soo noqonayo soo afcaal dheeriya ma waa afcaal dheeriu salaaddii kusoo siyaadiyey camdan iyo si bareerana uu u sameeyey sidaa darteed wuxuu yihi sheiku salaaddiisa waa buraysaa laakiin hadday tahay jahlan minhu waaba jaahilo ma oga haddii la istaago wuxuu u maleeyaa markii lasoo xasuustaba in laiska soo noqon karo markuu istaago kadib ayuu soo laabta dadka qaarna waxaa laga yaabaa inayba aaminsan yihiin xataa haddii la istaago in lasoo noqonayo haddii la xasuusto oo waxaa arkaysaa imaamku markuu sahwiyu istaago kuba ka daba qaylinaya subxaan allaahi ku haya waxay rabaan inuu noqdo fadhiisto ma oga hadduu soo kaco uu istaago mar hadduu istaagiisu dhammaystirnaado ma soo noqonayo sujuudda tashahudkaasi booskiisana muxuu ku kabayaa sujuudu sahwi sujuudu sahwi waa kabid way salaadee kab u tah sujuudu sahwi ayuu ku kabayaa marka hadduu istaago soo noqon maayo hadduusan istaagin laakiin uu hamiyey inuu istaago asoon istaagiisa dhammaystirnayn uu soo xasuusto waa fadhiisanayaa tashahudkiisana waa la imaanaya sujuudu saawina ma sujuudayo culammada qaarna si daqiiqay usii kala qaadeenoo waxay yidhaahdeen kicitaanka qofka uu kacayo sujuudu markuu hilmaamsan yahay tashahudka dhexe waa la kala qaadayaa waxay yidhaahdeen qofku markuu tashahudka u fadhiisto ama uu kacayo waxaa laga yaabaa asoo hilmaamsan tashahudkii inuu jalsatulistiraxa fadhiisto kadibna kaco soo ma markuu salka saaro lugtiisa bidix oo tiraash uu u fadhiisto kadibna uu u istaagayo ragcadii kale tashahudkan uu hilmaamsan yahay waxay yidhaahdeen haddii salkiisa uu ka qaado lugaha oo jilbaha keliya ay u dhiman yihiin uu sii hinqanayo sii kacayo qofkaasi xukmulqaa'im uu leeyahay bay yihahdeen qaarkood oo sujuudu sahwi waa la imaanayaa tashahudka haba u fadhiista sujuudu sahwi waa la imaanayaa laakiin waxay yidhahdeen hadduu hamiyo oo markuu hinqado asoon kicin weli oo salkiisa aan ka qaadin lugihii uu ku fadhiyey uu soo xasuusto waxay leeyihin tashahudka waa dhammaystiraya laakiin sida saxiixa waa sida sheikha ku soo aruuriyey ima an yakuuna qaa'iman wa ima an yakuuna jaalisan labada mid waa imaa inuu istaagayo istaaggu u dhammaystirmay waa imaa inuusan weli istaagin uu ku soo jiro sida uu istaagi lahaa intuu ku jiro sida uu istaagi lahaa hadduu soo xasuusto waa fadhiisanaya tashahudkiisana waa wadanaya hadduu istaagana ma soo noqonayo sujuudu sahwiyaana laga rabaa markuu salaada gebagabeeyo wayalzamuhu waxaa ku laasimaya buu yidhi alqiyaamu istaag idaa dakarahu hadduu soo xasuusto wa in caada hadduu soo noqdo qablahu ay qabla alqiyaam damiirka qiyaamkaa loo celinayaa lam yasjud ma sujuudaya buu yidhi walow nahada hadduu kaco caamidan xaaluu yahay mid u bareeraya uma caada kadibna uu soo noqdo bacdamaa saara ila alqiyaami aqrab markuu qiyaamka u dhowaado kadib batala salaaddu way buraysaa wa ilaa haddii kale falaa maya walow nahada hadduu kaco caamidan xaaluu yahay mid u bareeraya kiciddaasi uma caada kadibna uu soo noqdo bacdamaa saara ila alqiyaami aqrab markuu noqdo mid qiyaamka xaggii u dhow hadduu soo noqdo batalad salaadiisu way buraysaa wa ilaa hadduusan xagga qiyaamka u dhoweyn falaa maya hadduusan xaqa qiyaamka u dhoweyn ee uu soo noqdo falaa maya salaadiisa buri mayso sheikhu hore wuxuu noogu soo sheegay tashahudkan haddii laga tago camdan haddii looga tago ama sahwan looga tago in sujuudu sahwi lala imaanayo asiga agtiisa sujuudu sahwi ayaa lala imaanayaa laakiin sida saxiixa haddii camdan looga tago salaaddu waa maxay salaadu baatilo wey marka calalmadhab uu nagu wadaa wuxuu leeyahay hadduu istaago asoo u qasdaaya muxuu u qasdayaa wuxuu u qasdayaa inuu tashahudkii ka tago ma hilmaamsana jahlina ma haya waa bareer waa camdi markuu kaco ayuu soo noqday laakiin weli ma istaagin istaagiiuusa ku dhowaaday bacdamaa saara ila alqiyaami aqrab qofku markuu kacayo marna qiyaamkiiba u dhow yahay marna fadhiga u dhow yahay sooma intuusan toos u istaagin fadhigiina uu ka soo kaco labadaas u dhexeeya soo kiciddaasi waxay soo maraysaa heeruu fadhiga u dhow yahay iyo heeruu qiyaamka u dhow yahay ilaa markii dambe uu istaago haddii markaa uu u dhowaado ila alqiyaam oo istaaggii uu u dhowaado salaaddiisu baatilay noqonaysa hadduu soo noqdo hadduusan u dhowaanin qiyaamka ee uu u qasdo inuu tashahudul awsad ka kaco kadibna ay ku soo dhacday inuu la yimaaduusan ka tegin fadhigiina uu u dhow yahay wuxuu leeyahay falaa maya buuyi oo salaaddiisa waxba u dhibi mayso yacni sujuudu sahwi la imaan maayo walqunuutu qunuudkuna ka tashahudi tashahudkuu la mid yahay buuyi qunuudka uu sheegaya waa kee qunuutulfajri buu ka wadaa waa ka tashahudi buuyi tashahudkuu la mid yahay hore wuxuu noogu soo daray abcaadda inuu ka mid yahay laakiin alqunuud fii salaati alfajri oo la daa'imo sunno ma ah iska daa in lala yimaado sujuudu sahwi in lala yimaado sunna ma ah waa bidca buluuqulmaraamkana waa ku soo marnay axad saxaaba oo leh wiilkiisa ku leh ay bunaya muxdath wuxuu yidhaahda wiilkaygiyo muxdath waaye buu yidhi alqunuud fii salaati alfajr waa bidca xadiidku soo aroorna waa xadiid daciif walqunuutu ka tashahud ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب ووضع الجبهة وجiga ama foolka oo la dhigo biاlardi dhulka kaاlintisaabi waxay la mid tahay istaagii wey wuxuu ula jeedaa haddaad qunuudkii ka tagto ee aada sujuuddo adoon qunuudin ee wejiga dhulka aada dhigto qunuudka u soo noqon maysido waa kal intisaab markii laga tago tashahud ulawsad tashahud ulawsad markii laga tago ee qofka uu istaago ma soo noqonaya sidaasoo kale wuxuu leeyahy qunuudkii loo soo noqon maayo haddaad sujuuddo haddaadan sujuudin oo meel dhexe aada sii maraysana waa soo noqonaysaa buu leeyahay oo waxaa lala imaanayaa qunuudkii maxaa yeele qunuudku waa ka tashahud tashahudka ula xukun yahay waa cala almadhab laakiin sida saxiixa qunuud iyo tashahud shaqo iskuma laha qunuudna waa bidca tashahudna waa waajib wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin